wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan mudane axmed xaaji cali cadamiye oo maalmahanba safar shaqo ku joogay gudaha gobolka sanaag ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada xeengalool ee bariga gobolka sanaag waxaana subaxnimadii hore saaka oo soo dhoweynta wafdigani si weyn looga dareemayey gudaha magaalada xeengalool ay meel ilaa u jirtaa toban kilomitir kaga hortageen shacabka ku dhaqan magaaladaasi iyo sidoo kale madax dhaqameedka iyo ardayda kala gadisan iskuullada dawliga ah ee magaalada xeengalool waxaana ugu horeynba ah goobtii soo dhoweynta ka hadlay imaam warsame iroobe oo ka mid ah madax dhaqameedka somalilan ee deegaanka xeengalool waxaana wasiirka iyo wafdigiisani ay si weyn ugu soo dhoweeyeen magaaladiisa xeengalool waxaa kaloo bogcadda soo dhoweynta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan cabdiraxmaan jaamac cabdaleh qaabkii shirweynihii xeengalool lagu soo gebagabeeyey iyo sidoo kale qaabka ay xukuumad ahaan u arkaan waxaanu nahay annagu wafdi ka socda dowladda somalilan oo wasiiro iyo odayaal isugu jira ujeeddada socodka iyagu waxa weeye kii caadiga ahaa ee madaxda qaranku ee degmooyinka iyo gobollada ku mari jirtay si ay dadka iyo dalka xogogaal ugu noqoto shirkii halkan lagu qabtay ee ee xingalool shirkaas waxaa laga bixiyey warar badan oo eeda ah kow waxaa la yidhi shirkaas dibaddaa laga soo abaabulay oo waa shir jabhado iyo fidno iyo waxyaabo kale lagu dhisaayo waxaan ognahay annagu waxaan nahay dadkii dalka u dhashay oo mas-uuliina oo idinla jooga oo xogogaal u ah shirkaas waxaa ku baaqay suldaanka guud ee mandaqadda suldaan siciid suldaan cabdisalaam suldaan maxamuud cali shire oo mas-uuliyaddiisu tahay inuu shir ku baaqo oo mujtamaca ugu baaqo oo u iclaamiyo goobta lagu qabanayo uu cayimo wakhtiga shirka uu furo markay ergadu isu soo dhammaato uu talada ku wareejiyo oo yidhaahdo tashada marka ay tashadaan oo go'aan gaaraanna uu u guddoomiyo oo ku ducayo shirkana xidho arrintaasi sidaas bay ahayd shirkaasu shir dhaqan buu ahaa arrinta labaad waxa weeye waxaa la faafiyey been iyo fidno la leeyahay shirka looma dhammayn annagu xogogaal waxaan u nahay shirkan in beelaha mandaqadda dega ergadii loo qaybiyey golo walba toban jibbaarkeed uu yimi oo ha naloo kordhiyo iyo tirada ha naloo badiyo ay ku dhacday cabdulaahi maxamed suldaan oo ka mid ah golaha dhexe xisbiga kulmiya ayaa isaguna si weyn uga mahadnaqay dhammaanba madax dhaqameedkii ardaydii haweenkii iyo gebi ahaanba shacabka reer xingalool ee sida ballaadhan ugu soo dhoweeyey degmadani wasiirka gaashaandhigga somalilan axmed xaaji cali cadamiye oo isaguna goobta ka hadlay islamarkaasina soo gebagabeeyey hadalkii goobtani ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa beelaha somalilan iyo puntland iyo meeshku doonaa ka yimaado xaq bay u leeyihiin inay darahooda ka tirsadaan cid u diidi kartaana ma jirto annagu taasaannu bilowgii aydsanayn hadda uu dhammaadayna aydsannahay wax alla waxaa la sheegayo oo kale intii annaga waajib nagaga ahayd markii shirka loo baqayey oo la lahaato maxaa soo yeedhi dadka qaar la bajinayo oo la lahaa dayuurada arka ka imanaya oo maraykankii baa daawanaya markii la lahaa annagu waa ogeyn inaan maraykanna jirin ingiriisna jirin ee intii meesha wada dhalatay oo ilaahay ismado degaanka lahayd baa isu timid iyagaana masiirkooda ka tashanayay saasaannu markaannu hargayso joognay qabnay saasaannu hadda qabnaa saasaannu qabi doonaa markaannu noqonno waxaana mas-uuliyiintan loo sii gelbiyey dhinaca iyo gudaha magaalada xiingalool iyadoona lagu soo wareejiyey shaaraciyada ay koobsato degmadaasi xiingalool ilamaa wasiirkan iyo wafdigiisa laga geeyey gurigii loogu tala galay